ay ku habboon tahay inuu ku sugnaado inuu ku sugan yahay camalka munaasabka u ah inuu haayo meesha baahidu ka jirta inuu shaqada ka hayo marka dhinac kastaa loo fasiri karaa waqtigaas waxa ku owlo ah inuu ku jiro sidaasaa la yidhaha waa qof xakiima qof markaysa aqli badan qof aragti dheer markaysa ummadda anfac badan wixii baahi lagaba og sidaas inuu ahaada la rabaa allana u dhow oo markaysa ilaahay dartiis ula jeeda sidaasuu leeyahay sheekhu abu qaasim ibraahim ibnu maxamed anasrabaadiy markaysa isaguna wuxuu leeyahay aslu tasawuf mulaasamatu lkitaabi wa sunna tasawufka asalkiisa lagu sheegaaba wuxuu yahay mulaasamatu lkitaabi wa sunna kitaabka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aada laasimto markaysa wa tarku lahwaai walbidac ahwaada hawada iyo hawaa nafsiga iyo markaysaa bidcooyinka iyo waxyaabaha qaabta daran ood ka fogaata waa tasawufka lagu sheegayo markaysaa wa tacdiimi xurumaati almashaa'ikh iyo inaad weynayso mashaa'ikhda xurmada ay leeyihiin iyo ummadda markaysaa rumuusta dadka u ah oo diinta ku horseedo diinta ku horkaca inay agtaada kuwen yihiin dadka khayrka laga soo gaaray dadka diinta sababka ugu noqday dadka waalidu ruuxa ku ah oo sida waalidka oo markaysaa jirkaaga waalidka ugu yahay ruuxa iyo diinta waalidka kuugu ah oo markaysaa nasabkaaga diineed oo galo oo markaysaa dadka diinta kusoo gaarsiiyo oo ummadda khayrka u sheega oo dadka ilaahay jecel yahay ah oo markaysaa ummaddu jeceshahay markaysaa oo alla jecel diinkaas inaad weynayso ood ixtiraamto markaysaa waa la caabudo qof sheegta marag anugu markaysaa laakiin inaad weynayso ood ixtiraamto markaysaa waa midaasuu leeyahay suufiyada markaysaa lagu sheegayo markaysaa wa ru'yatu acdaari alkhalqi iyo dadka akhlaa markaysaa khalqiga ilaahay inaad acdaartooda aragto markaysaa ood cudur u samayso oodan qofta markaysaa mar walba aadan kula boodin markasa sharta inaadan un horseedin markaysa dhinac un qaloocan oo baas inaadan ka arag qofka inaad cudur daato qofka muslimka ah haddii xoogaa waxyaalo zilaada ay ka dhacaan ilaahay haka cafiye aad tiraa dhinaca wanaagsan aad ka aragto markaysaa wixii tafsiir kale aad tiraa markaysaa ilaahay markaysaa haka dhinaca wanaagsan ula jeego oo markaysa dhinaci wanaagga aad qaado wixii aad fahmi weysana meeshooda inaad ku dhaafto qof cibaado kaaga dhigta ma jirto waa inaad ka tilaabsato markaysa ood ka gudubto markaysaa dhinaca wanaagsan aad ka qabato adiga khayra un loola jeeda aad tiraa markaysaa oo adigu aadan shar iyo markaysaa waxay dhahaan culummadu suu-u danni iyo jurru suu-ul xukmi wax la yidhaha jirto inaad marka horta suu-u danni la timaado oo markaysaa waxaan meesha aalinba adigu aad suuraysato haddi markaa lala yaabo maa xukunka kaaya maahay markaysaa waxaan meesha ma olin haddaad madaxa aad u gashato ood maantana la doobadhalayso ood ummadda markaysaa inta inta burhayso xugun hadduu kaa yimaado lala yaabi maayo maxaa jira marka hore waxa suurada ka bilowdo meel qaldanaad ka bilowda markaysaa mas'alada meesha ka bilowdaba qaldan markaysaa marka sidaasoo kaleetaa la yidhaha suu-u daniga jurru ilaa suu lxukm markaysaa marka qofka muslimka adigu suu-u daniba ha keeninba markaysaa khayr un ka filo markaysaa sharba ha ka sugin sidaasoo markaysa leeyahay wa xusnu suxbati rufaqaa'i walqiyaam bikhidmatihim markaysaa rufaqada dadka ah oo rafiiqa markaysa aada tihiin oo markaysa ama dadka xiriirka kulal ama qaraabada ha ahaada ama rafiiqul cilmi ha ahaado daalib oo markaysa cilmi kula jir ha ahaado ama rafiiq shaqa ha ahaado ama markaysaa meesha aad isugu timaadiinba inaad akhlaaq wanaagsan kula dhaqanto oo markaysaa aada mucaamal wanaagsan kula dhaqanto sidaasaa markaysaa u leeyahay iyo ukhidmayntooda iyo markaysaa wa isticmaalu alakhlaaq aljamiila oo leeyahay walmudaawamatu cala alawraad iyo markaysaa awraadda iyo markaysaa carabkaagu weligiis inuu wardiga uunan ka dheerayn oo markaysaa dikriga ilahay xuska ilaahay oo weligiis carabkaagu ka qoyan yahay sidaasaa markaysaa sida la rabo suufinimada lagu sheegayo waa midaas u leeyahay sheekhu raximahullah abu bakr maxamed ibn cali alkatani atasawufu khuluqun faman zaada calayka markaysaa fi lkhuluqi faqad zaada calayka fi tasawuf ole asaguna tasawufka lagu sheegaya wuxuu leeyahay khuluqun waa akhlaaq wanaagsan u leeyahay marka faman zaada qofkii kaaga siyaadsado kaa dheer oo kaa badiyo dhinaca akhlaaqda faqad zaada calayka tasawufan u leeyahay waa kaa suufiseen yahay marba hadduu kaa akhlaaq badan yahay waa kaa suufiseen yahay maanaa suufiga la sheegaya marka muxuu yahay oo qofkii akhlaaq wanaagsan waa akhlaaqda wanaagsan haddii lagaa akhlaaq wanaagsan yahay waa lagaa suufisan yahay qofkuu rabaa ahaado marka qofkii kaa akhlaaq fiican waa kaa suufisan yahay waay markaysaa sidaasooba ku macneeyey markaysa atasawufu khuluqun faman zaada calayka tasawufan khuluqan faqad zaada calayka tasawufa waa kaa suufisan yahay isagaa suufiga dhabka ah xaqiiqada uu yahay ninka kaa akhlaaq wanaagsan sidaasoo sheikuna isaguna ku macnaynaha sidoo kalento qarnigii afraad bilowgiis abu maxamed axmed maxamed alxuseyni atasawufu huwa dukuulu fi kuli khuluqi markaysaa sunniyin walkhuruuju min kuli khuluqin daniy isaguna wuxuu leehay akhlaaq kasta oo akhlaaq sunni ah oo akhlaaqdii nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu tilmaamay ah qofkii ku sifooba yaa suufiga lagu sheegayo dhan uu yahay sidaas oo kalento markaysaa waqiila markaysaa suufigu waxaa leedahay kal ardi markaysaa yutraxu calayha kulu qabiixin walaa yakruju minha ilaa kulu mariixin markaysaa suufiga lagu sheegaya akhlaaqda wanaagsan waa sida dhulka oo kalentooda yidhahdeen dhulka waa ku can waa ku candhuufe way isaga saxaroohe markaysaa waa isaga kor socotaa laakiin isagu wax kastoo xunaad ku rideen hase yeeshee waxa uu soo bixiyo wax wanaagsan oo kugu bedela isagu markaysaa miro macaanoo kuu dhala tufaaxagaad ka cunaysaa markaysaa iyo iyo markaysaa waxa aad ku noosho oo dhan yaad isaga ka hele laakiin adigu maxaad ugu bedele xumaanta iyo wixii qashan oo dhan isaga tuure sidaasoo kaleento waa isuufiga markaysaa markaysaa sidaasoo kaleento wixii wanaaga iyo wixii markaysaa khayr oo dhan ka ima xaggiisa ka imaanayaan wixii dhib oo dhan haddaad dhib kasta ugeysa wax kugu bedela isagu khayr markaysaa markaysaa abaalmarinta oo kusiihayo waxay tahay khayr suufiga wanaagsan oo lagu sheega la rabo iyo qofka muslimka ama suufi ku magacaabo adig magac waa iska soo haqabsan markaysaa waxaa rabta ku magacaabo markaysaa qofka muslimka ho wanaagsan sidaas waa qofka sida laga rabo markaysaa maaha hadda aniga waxa dhoo waaye waa culamada waxa dhoo waaye markaysaa anigu waa soo waa soo guuriye leh markaysaa sida aan culamada dhoweysa markaysaa kayra daalika waxay sheegaan iyaga iyaga yaqaan meesha ka keeneen markaysaa wax kalentoodana sheegi karin meelaha waa ka maqlaa laakiin waxaan isaga qaatay anigu waa shicaarad siyaasadeed oo beri hore la isticmaalay ayaan lagugu daalinin markaysaa diinta ilaahay waa waadex waana caddahay markaysaa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam kitaabka qur-aanka haddaad rabto carabkood ka tiraa kale maaha markaysaa waa inaad raacdo waa inaad ku dhaqanto markaysaa inay walaalkaa yahay oo wanaag aad u aragto oo intan sheegaysa maxaad ku aragteen oo kalento intan waa rumuusti markaysaa tasawufka meel kastoo aad tagta culamadii loo yaqiina waayo maxaa kaloo sheegeen markaysaa waxaad ka maqasheen waxaan kitaabka ilahina lagu dhaqmo ma waxaad ka maqasheen sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ahayn markaysaa ma waxaad ka maqasheen waxaan khayr ahayn markaysaa sidaas oo kaleentood ma arkaysaa waxay yidhahdeen ma arkaysaa suufiga lagu sheegaa waa qofka laba xaal hadday isu timaada yidhahdeen oo labadoodana midna oo wanaagsan yahay midna oo kasii wanaag badan yahay qofka midka wanaag badan badan u arka sidaasaa lagu yaqaanayna tasawufka lagu sheega waa intaase waa had iyo jeer akhlaaqda mideeda wanaagsan inaad qaadato markaysaa shayga dhinaca wanaagsan inaad ka qaadato markaysaa sidaas ayay markaysaa culamadu leeyihin meel kalento waxay yidhahdeen huwa kafun taaribun wa qalbun ayib waa kaf oo markaysaa gacan oo markaysaa banaan oo faarq oo waxba ku jirin sheekha markaysaa sheekh cabdulqaadir jilaani hadalkiisa waxa kamid a gacanteeda hoose ka dulay shaawi markaysaa wax kasta adduunka waxa yeelan maanta hadaa ku shubto horay ka baxaya markaysaa sida lagu yaqaan markaysaa kafun faarigun qalbu tayib markaysaa qalbi wanaagsan oo nadiifa iyo gacan faraqa markaysaa wax kasta aad u dhiibto jid loogu talagalay inuu mariyo markaysaa tasawufka la rabo waa sidaas markaysaa waxay yidhaahaan markaysaa mararka qaarkood waxa iska dhaca markaysa waxaa la yidhi culamadu sideedaba markaysaa zallaat alculamaa markaysaa qofka waxa culamada laftooda malaa waxaa leedaha hadda culamada qaarkood waxay yidhahaan haddaad qofta ka badisa wax aad adigu ka sugaysa maqaamkeeda maqaam aan dad gaarsiiso haddaad malaa'i ka sugaysa ma shaqo waayo markaysaa culamada malaa'igda isa kaa darsoomaan culamadu waa bani aadan caadi markaysaa oo laakiin ahlu cilmi ah sidaan waaye markaysaa malaa'ig ma ahan macsuumiin ma ahan marka waa malaa'ig haddaad u qaadato hadda wax yaroo qaladooda ku aragto zallaadooda ku aragto cid kastooda tegaysaa microphone weynaad qaaday markaas maxaa jira malaa'ig qaldatee u qabtaa markaysaa malaa'ig maaha markaysaa waa bani aadan wax walba weliba macsuum maaha wax walba ka dhici kara waa qof bani aadana laakiin markaysaa ahlulcilmi waay maqaam weynay leeyihin waa maqaamka weliba lagu tilmaama markaysaa qiyaamaha markii la gaaro nabigu calayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahy waxaa la miisaamaa culammada markaysaa qalinka ay wax ku qoraan iyo shuhadada dhiigooda miisaan la saaraale waa iyaga hadda dhg dhiigooda waxa le waa waxa ugu qaalisan oo qiyaamo ula imaahayo oo la leeyahay qofkaan yaan laga dhaqin ee halala duugo qiyaamo la soo fadhiisa lahay markaysa markhaati ka dhiga lahay markaysa culamada laakiin qalinka ay wax ku qoraan uguma qaalisana wax ay ahayaan markaysa waxaa laysu miisaamaa markaysa qalinka ay wax ku qoraan khadiisa iyo markaysa dhiigga shuhadada markaas waxaa ka miisaan badanay waxaa ka miisaan badiya markaasaa khadka iyo wax ku qoraanara maqaamka cilmiga meesha u gaarsiisan yahay waayo sidaas oo kaleeto markaysaa marka waxaan uga jeedaa macnaha zillaat alculamaa markaysaa waxaa la yidhi zindiiq waale qofka marka aad aruursato waxyaabaha markaysaa culamada khaladaadkooda ka dhaca oo aad isu soo keen keensato dee aad waa ku dhan ma tiraa markaysa diintan oga maxaa khatar ku jirta maxaa jira zillaada haddaa aruursaysa markata diin kaa maqna waxaa marka aan iyada lafteedu kasii xun litashhiiri inaad markaysa culamada wax ku yeesho inaad markaysa ku caydo darteed inaad zillaad u aruursato ayad maxaad u malayhay markaysa zil wax wal culamada ka dhaca inaad raadsato waxaa ka sii daran zilladii culamada hadaad raadsan caami haddaad zilladiis raadsato caamatu naas qof oo markaysa iska caadi khaladaadka ka dhaca hadaad qaadato ee aad markaysaa markaas ummado dhan aad qoorta ugeliso markaysa waxaa la yidhaha xatana sidoo kalento sharciga islaamka marka la yimaado marka waxa cumuumiyaadka la yidhaha shareecada islaamka iyo shuruucda adduunka waxta lagama ogola marka reer london haddii xoogaa yar hal qof oo wax sameeyo reer london balaaya ku dhacday balaayay sameyn maad leeda kulligood maya qofkaana sameeyey markaysa qofkuu ka dhacay markaysa marka khalad qof ka dhacay ummad dhan ma lagu qaadi karaa markaysa in yar khalad ka dhacay in badan ma lagu qaadi karaa markaysa sidaas oo kaleento cadaalad ma tahay wax macquula ma tahay ma aha waay marka zallatun caami oo qof caamiya wax yaroo ka dhacay oo qalad oo lagu arkay haddii laga boodo ee markaysa ummad ummadii markaysa rumuusta noo ahayd diinta hor socotay markaysa diintana soo gaarsiisay khayrka gudi jirtoo dhan qoorta loo geliyo ee markaas loo bedelo markaas inay iyagu sameeyeen eedna looga dhigo marka sidaas oo kaleeto waxaa la yidhaha markaas oo kale waa marka shicaarada siyaasiya wax kalentoo lagu fasira ma qabaan oo markaas qofka uu ku sirmo wax kalentood kama lihin sidoo kalento sheekuna markaysa sheekh cabdulqaadir ajaylani raximahullah isaga laftiisa suufiyada waxbuu ka yidhi markaysa weliba isagu waxa uu dadka oo tafsiirka ka bixiyey tasawufka asalkiisa ad tasawuf wuxuu markaysaa laysa tasawuf mushtaqan min asuuf markaysa min asuufi suufka lagama soo qaadano maxaa jira waxaa layidhi masuufaa laga soo qaatay oo shiikhii ugu horreeyey oo markaysaa iyo culimmadii ugu horreysaa waxay xiran jireen dharka suufka saasaa marka magacaanu isaga qaato laqab iyaga ugu naqda ee maya isaga ma ahane waxa ay ka timid min asafa marka sheikh waxaa ku jiraa dadka min asafa ay ka timida markasa mushtaq ma ahana weli mushtaqu min asuuf maaha ee inaha min asafa yani min asafa laga keena yani qalb maxaa jira asuufiyu markaysa assaadiqu fi tasawufu leeh qofka suufiga oo runtaa suufigiisa oo ruya huwa aladi yasqu qalbuhu cama siwa mawlaah wixii ilaahay ka soo heray qofka qalbigiisa oo saafiga ka yahay qofkaasaa suufiga xaqiiqada runtaa la yidhaah markaysa marka sidaasoo safa looga keenay marka tafsiiraadku markaysa midna suufaa laga keeno sidaasuu ku yimid midna markaysa waxaa laga yimid mina safa mid waxaa ka yimid markaysa sufati rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam dadkii ahlu sufa la dhihi jiray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa ahay iyo ereygu meeshaas ka yimid iyo maya lagama jeedo ee mina safiya looga jeedo dadkan waa safka horey taagan yihin dadka sufuuf markaysa amaamiya jooga waay oo khayrkii horta u taagan yihin oo diintii horta u taagan yihin oo markaysa cibaadadii horta u taagan yihin sidaasaa waxaa loogu magacaabay markasa marka sheikhu wuxuu le dadka ku jiro qaba markaysa mina safa ayay ka timi markaysa sidoo kaleta abu xaamid alghazali ilaa yowmina hada culamada soo socoto dhan ma gaarna maanta o dhan hataa waa sii tirahaynaa dhexna markaysa inta ay ka yiraheen marka xilligaa la gaari rabaya اوكي واي ان شاء الله اوكي واي marka insha allahu tacaala meeshaas aanu wado akhlaaqda iyo markaysaa dhinaceeda kale akhlaaqda iyo aadaabta way isla mid markaysaa adabka iyo akhlaaqdu way isku markaysaa erey isu dhow oo isku meel markaysaa sidaasoo kaleeto xaqiiqat ladab maanaysa culamadu ijtimaacu jamiic khisaal alkhayr markaysa khayrka waxyaabihiisa markaysa qaybihiisa iyo markaysa sifaatka khayrka oo dhan oo qofka ku kulanto yaa waxaa loo yaqaan adi qofka edabta wanaagsan leh sidaasaa la yidhaha nabiga ilahayna wuxuu leeya yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaasu walxijaaratu markaysa sidaas waxaa markaysaa lagu fasiray ما ابن عباس wuxuu ku fasiraa waxaa loo jeedaa hore addibu maarkaysaa naftiinna iyo maarkaysaa awlaadiinna iyo ehelkiinaba edbeeya maarkaysaa oo diinta ku edbiya oo maarkaysaa khayrka ku edbiya sidaasaa loo jeedaa maarkaysaa marka aadaabta meeshaas lafteeda waa ku fasiray sheekhu maarkaysaa faqihuuhum waadibuuhum maarkaysaa hadalkiisu sidaas oo fahamsiiya oo maarkaysaa diinta fahamsiiya oo markaysaa edebta markaysaa sidaas u edba markaysaa diinta oo ay bartaan oo ay ku dhaqmaan ku edba oo sidaas ha ahaato aadaabtu maxaa jira aadaabta waxaa lagu gaari karaa diinta oo la raaco akhlaaqda wanaagsan waxaa lagu gaari karaa diinta oo la raaco adabanii rabbii fa axsana ta'diibi ole nabigu alayhi salaatu wasalaam rabbiga ayaa i edbay aadaabtaydana wanaajiyey markaysaa akhlaaqdiisuna waa suubaneed aadaabtiisuna waa suubaneed nabiga alayhi salaatu wasalaam inta wax aadab aadabayso akhlaaqdana dadka bartane isagaa ugu horeeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waxay yidhaahaan markaysaa culummadu waxaa laga waxaa laga sheegay markaysaa waxa ay dhihi jireen ilmahooda waxay dhihi jireen sheikaas culummadaas u tag oo markaysaa wax ka soo bar waalidatu markaysaa imaam malik sidoo kaleeto waxaad u tagtaa hintir rabiica sheikaas u tag oo wax ka soo baro markaysaa intaadan idin wax ka baran ood axaadiis iyo waxba aadan ka baran markasa marka ugu horeysa bal waxaad ka barataa adab adabtiisa akhlaaqdiisa bal ayada ka baro markasa marka sidaasay markaysaa waxay dhihi jireen inuu qofka hadal cunugeynu inuu markaysaa cilmi badan oo barto oo amase qaar kor waxay ka cabireen sabciina baaban markaysaa toddobaatan baab oo markaysaa xadiisa inuu akriyo xadiis fara badan inuu dureeriyo axkaam fara badan inuu yaqaano inuu aadaab markaysa inuu aadaab leeyahay ku jeclaa jirnay markaysaa inuu aadaabtiisu ay wanaagsan tahay yaan markaysaa kas kasii jeclaa jirnay markaysaa marka aadaabta wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan in ilmaha lagu tarbiyeeyo oo markaysaa aadaabta wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsanna waxaa lagu gaaraa ha layidhi markaysaa oo maqaamkaas lagu heli karaa markaysaa haddee dadku waxaa layidhi ilaahay waxa uu noo soo diray rasuul aley markaysaa nabigeena maxamed alayhi salaatu wasalaam naloo soo diray kitaabka qur-aanka kaliya laisagama keen akrin markaysaa marka waxaa la rabaa qof oo markaysaa waxay dhahaan imaam alghazali markuu arrintaas ka sheekeyahay waxa uu markaysa waxaa loo baahan yahay qof oo markaysaa sheikh ah oo markaysaa mu-adab ah oo aadaabta yaqaana oo markaysaa isagoo akhlaaqdiisa ay suuban tahay oo markaysaa wanaagka oo ka muuqdo oo weliba oo ku oo ku tilmaamay markaysaa acazu min kabriit alaxmarow waa kasii markaysaa kasii yaryahay kabriit alaxmar waxa la yidhaha lama arkaynba saad ku heshaaba dhib badana la yidhi markaysaa qofka sidaasoo kalaantood ah markaysaa oo akhlaaqda aad ka qaadato oo qudwa kuu noqdo oo aad ku daysato oo markaysa maxaa jira culammadu waa qudwa markaysaa laakiin markaysaa kuwii dhintay iyo kuwa joogaba markaysaa intoodaba qudway noo wadayiin nabiga calayhi salaatu wasalaam qudwa noo yahay wixii uu nooga tegaa markaysaa noo yaala markaysaa kuwana dhex joogana iyo intii aan soo gaarnana qudwa ayay noo yihiin aan ku daysano markaysaa marka sidaas wuxuu ihi lagama dhamo markaysa waxay u baahan tahay qof dadka tarbiyeeya markaysa tarbiyada laga qaato qofka akhlaaqda laga barto markaysa marka sidaasay waxay ihtimaamka u sii jireen inay markaysa akhlaaqda la barto iyo aadaabta oo laga barto markaysa waxaa laga jiray mu-adi baa loo yaqaan markaysa dugsiga qur-aanka ilmaa marka la geeyo aadaabtu marka waa fara badan tahay aadaab waxaa jirto aadaabu taalib markaysa qofka ardayga aadaabuu leeyahay oo shiikiisa iyo markaysa macallinkiisa kala dhexaysa macallinka aadaab laga rabo iyo qofka xaamilu cilmiga ah oo isaga iyo markaysaa maca ardadiisa isaga iyo maca dadka kaleentood isaga iyo maca diinta aadaab laga rabaa jirto markaysaa aadaabta waa faranta aadaabta badanka loo cuno adarka aa laga hadlaa aadaabta mususha loo galaa jirto aadaabta waa fara badan taha markasa meel walba aadaabta ku imaahay aadaabta markaysa guriga dhexdiisa waalidkaa cunugaaga iyo aadaabtii aad bari lahayd sida aadaabtii aad kula dhaqmi lahayd waalidkaa aadaabtii aad kula mucaamali lahayd meel walba aad gaarto aadaabtu waa soo gelaysaa markaysa aadaabay leedahay iyo markaysa qaab loo raacay leedahay mid walba markaysa marka waxaan u malayhaa tobankii daqiiqoo laysiiyana waa dhamaatay marka laakiin aadaabtu iyo isku tarbiyeynteeda iyo markaysa mawduuc runtii aada u dheer waaye waxaanse isleeyahay meeshaana isaga soo koobaynaa markaysa wallahu tacaala aclam
axsanta jazaaka allahu khayran sheekh axmed waxaan u malaynaa in uuna siiyey darsi ama muxaadarad aada mataqaanaa noo shaafisay oo meelo badan oo aanan malaysanaynin wada taataabatay duruusta noocaas oo kalena waxay ahayd ujeedadeyda inaan dhageysano aan qaadano anigu inta fahamkay yarkaa inta uu yahay waxaan u arkay muxaadaro mutakaamil ah oo meelo badan taalatay